Waaxda Caafimaadka Dadweyne Iowa Khamiistii waxay ka warbixisay toban iyo sagaal dhimasho dheeraad ah oo Covid-19 ah iyo afar boqol toban iyo labo xaaladood oo dheeraad ah la xaqiijiyay. Waaxdu waxay leedahay degmada Woodbury waxaa jiray sodon iyo hal kiis oo cusub oo laga daray wadarta tirinta kiisaska labatan iyo afartii saac la soo dhaafay. Degmada Woodbury waxay leedahay toban iyo afar maalmood oo ah heerkii Covid-19 oo ah lix afar boqolkiiba, taas oo aan waxba laga badbaadin shalay. Qof kale oo degan degmada Crawford County ayaa u dhintay coronavirus-kii cusub, sida laga sheegay tirakoobka gobolka. Laga bilaabo kowda duhurnimo maantay, todoba kun lix boqol sideetan iyo todoba qof oo ku nool gobolka Woodbury ayaa helay labada tallaal ee tallaalka halka shan boqol lixdan iyo sideed kale oo ay heleen tallaal hal qaadasho ah, sida laga sheegay tirakoobka gobolka. Taasi waa qiyaastii sideed boqolkiiba dadka gobolka. Saraakiisha waaxda caafimaadka gobolka ayaa sheegay in noocyada kala duwan ee coronavirus ee markii ugu horeysay laga helay boqortooyada midoobay haatan laga xaqiijiyay Koonfurta Dakota. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in laba xaaladood la soo sheegay oo labada bukaan laga soo kabsaday guriga. Xogayaha caafimaadka dowladda wuxuu leeyahay waaxdeeda ayaa si dhow ula socotay horumarka noocyada cusub. Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa maanta ka warbixiyay laba boqol iyo sedex kiis oo fayras cusub ah, taas oo kordhisay tirada guud ee tijaabooyinka wanaagsan ilaa toban iyo afar kun boqol lixdan iyo sedex tan iyo bilowgii cudurku faafa. Dadka madowga ah ee ku nool Iowa ayaa ku dhacay kuna dhintay kansarka heerar ka sarreeya kan da'yarkooda, sida laga soo sheegay warbixin sannadle ah oo soo sharcin cilmi-baarayaasha Jaamacadda Iowa. Heerka dhimashada kansarka ku dhacay dadka madow ayaa in ka badan labatan iyo shan boqolkiiba ka badan dadka caddaanka ah, sida laga soo sheegay warbixinta. Dr. Mary Charlton, oo ah kaliya Boordiska Cilmiga Cudurka Faafa ee Kulliyadda Caafimaadka Bulshada ee UI kana mid ah kuwa qorsheeya wax ka qora doorashada, ayaa sheegtay in kala duwanaanshahan ay ka dhalatay cunsuriyadda qabiisnimada. Warka wuxuu ka keenay Seaboard Tribune oo ku taal Cecil, Iowa, iyadoo si sharaf leh u taageeraysay bulshada Zealand ilaa iyo sanadkii labatan iyo toban iyo sidedii. Waxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Seaboard Tribune fadlan booqo cecilreport.com.